ايه اللي عملته انا ايه سويت انا كل ذنبي ان انا حبيته انا ايه اللي عملته
dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka carabta ayaa ku dhawaaqay in ay siin doonaan saddex milyan oo dollar oo gargaar ah si loogu dhiso xukuumad militari ah oo kumeel gaar ah kooxdan militariga ah ayaa kala wareegay xukunka madaxweynihii hore cumar xasan al bashiir xukunkii al bashiir ayaa suudaan xukumayay muddo soddon sano ah dibadbaxyada ayaa dalka gudihiisa kusii baahay kadib markii ay shacabka dareemeen faragelin dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo kaga imaanaya imaaraadka carabta iyo sacuudiga dibadbaxayaasha ayaa militariga ku cadaadinaya in xukunka shacabku lagu wareejiyo doorashooyin dhaqso ahna lagu qabto muddo yar
dibadbaxayaasha ayaa ka cabsi qaba in boqortooyooyinka sacuudi carabiya iyo imaaraadka carabta ah ay isticmaalaan lacago si ay u joojiyaan kacdoonka ayna xakameeyaan doorashooyin xor ah oo ka dhaca dalka suudaan sacuudiga iyo imaaraadka ayaa horey loogu eedeeyey in ay ka qayb qaateen ka hortagii kacdoonka ama qalqalgelintii dalalka masar liibiya siiriya iyo ciraaq yemen iyo soomaaliya boqortooyada carbeed ayaa mar walba ka hor imaanaysa kacdoonka shacabka si ay u ilaaliyaan xukunka militariga ah oo ay saaxiibada leeyihiin taasi waxay halis ku tahay deganaanshaha iyo qarannimada suudaan hadalkaa waxaa sheegay maxamed yuusuf al mustafa oo ah madaxa ururka dhakhaatiirta iyo garyaqaanada dalka suudaan dowladda sacuudiga iyo imaaraadka ayaa ku baaqay in milatariga xukunka suudaan ay siinayaan saddex milyan oo raashin iyo shidaal iyo shan boqol oo milyan oo lacag cad ah dowladda maraykanka ayaa taageertay kacdoonka shacabka suudaan inkastoo maraykanku uusan wax miisaam ah uusan ku lahayn shacabka suudaan maraykanka ayaa ahaa sannadihii lasoo dhaafay mid cunuqabateen culus ku hayay waddanka suudaan kacdoonkii lagu bedelay al-bashiir iyo madaxweynihii aljeeriya cabdilcasiis butaflika ayaa dib u soo nooleeyey rajadii shacabka carabta ee isbedeldoonka dunida carabta
kacdoonka ka dhaca waddamada bariga dhexe ayaa mar walba walwalgelinaya boqortooyooyinka sida sacuudiga imaaraadka carabta baxrayn maadaama ay ka cabsi qabaan in kacdoon kudayasho ah ay ka bilowdaan waddamada ay ka taliyaan boqortooyooyinkaasi
حبيته ليالي shacabka suudaan ayaa ogsoon fashilkii ku dhacay kacdoonkii masar fashilkaas ayaa waxaa sahlay dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka carabta waxa ayna shacabka suudaan ildheer kula socdaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan sacuudiga iyo imaaraadka hadalkaasna waxaa laga soo xigtay qaalid mustafa madani oo ah macalin siyaasadda afrika ka dhiga jaamacadda mcgil university canada xukunka milatariga ee masar ayaa aad cabsi uga qaba in kacdoonka suudaan uu ku faafo dalka masar sacuudiga iyo imaaraadka ayaa mar walba raalli ka ahayn in doorashooyin ay ka dhacaan waddamada bariga dhexe doorashooyinka ka dhaca bariga dhexe ayaa keeni karta xasilooni darro ku timaada xukunka boqortooyooyinka ka dhisan khaliijka sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii kacdoonkii dimuqraadiyadda ee yemen ayaa keenay in yemen gasho dagaallo ba'an dagaaladaas ayaa waxaa qayb weyn ka ahaa sacuudiga iyo imaaraadka carabta ciidanka cirka ee sacuudiga iyo imaaraadka ayaa duqeymo iyo burbur ka geystay masar sacuudi carabiya iyo imaaraadka ayaa taageersan xukunka militariga ah waxay ku jiraan ololo ah in maraykanku taageero xukunka militariga maraykanka ayaa hadda weli dhexdhexaad ka ah xaaladda cakiran ee suudaan welina go'aan kama u gaarin inta taageerta xulafada sacuudiga sidaa waxaa yidhi zak vartin oo ahaa la taliyaha ergeyga madaxweynihii hore ee maraykanka obama ee xagga arrimaha suudaan
انا ايه سويت انا كل ذنبي warbixintan waxaa qoray wargeyska washington post waxaana idiin soo diyaariyey bahda sarreeya e f m
أفكاري شريدة والسكة بعيدة أفكاري شريدة والسكة بعيدة